wasaaradda habeenka iyo xaquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa soo xirtay tobabar maalmihii lasoo dhaafay ka soconaya gudaha magaalada kaa oo looga hadlaya u qariimidda tacadiga ka dhanka ah habeenkii sidii looga hortegi lahaa ka mid noqoshada siyaasadda dalka iyo qodobo kale intuu socday tobabarka ayaa diiradda lagu saaray sidii habeenka loogu taageeri lahaa ka mid noqoshada siyaasadda dalka iyadoona qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha kulanka bugaadiyeen doorka wasaaradda habeenka iyo xaquuqul insaanka maamulka hirshabelle ka qaadanayso horumarinta habeenka
tacadiga horta tacadiyada anaga naloo geysto horta wax sahla ma ahan anaga ahaan soomaaliya aado weyna ugu hooseynaa qaybta tacadiga marka waa inaa helnaa anaga waxyaabo badan oo kamid tahay sida amnigo kalo meel haddii amni ka jirto tacadiga ma jiraayo marka maasha allah tabaaraka allah si gabdhaha maanta anaga meeshaan joognay waxa naloo siiyey waa in kahortaga tacadiga iyo siyaasada gabdhaha siyaasada inay ka qaybgeli karaan in maxaan kurada sheegay haweenkan qoondada waxa la yidhahda iska dhaafaan kartidooda iyo aqoontooda iyo galaangalkooda ay wax ku doontaan intaasaan ayidsanahay maxaa kale maxaan kurada sheegay haddii hadda haweenka bulshada soomaaliya waxa u badan haween ha taageeraana qaf iyo cod axsaabtan ha iska soo dhex muujiyaanoo maxaan ku shaa ku yeeshaana xasbiyaha ku yeeshaana hana iska soo dhex sharaxaana hana isdoortaana dileen maxaan ku dhashay hadda waxay leeyihiin qoondadii ana lagu qoday kii kalena lagu qoday ku haya haddii maxaan ku dhashay qaf iyo cod hadda ay noqoto yay eedayaan horta odayay eedaynin waxaysan eedaynin maxaan ku dhada sheeg wadaadaysan eedaynin qabiilaysan eedaynin ciday eedayaan ma leh haweenka coday leeyihiin codkooda ha ku ceel baxaana hana taageeraana waxaan ku dhashay qof iyo cod barnaamijka ha taageerano madaxweynaha mudan xasan sheekh oo ku dhawaaqay waxaana looga hadlaya waxay ahayd saddex qodob oo haweenka aada u muhiima waxaa ka mid ahaa in dacdi haweenka loo geysanaayo dacdiyada loo geysanaayo inaanan laga soo qeybgelaynin sharciyada iyo siyaasadda aynan haween ka qayb qaadanin marka aadayna u mahadsan yihiin maahan markii ugu horreysay oo tobabar noocan oo kale loo qabto bulshada ku dhaqan magaalada jawhar